muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marle arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabbahayey haddaba si aannu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaannu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay gulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada toddobaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
azubayr ibnulcawaam ibnu khuwaylid alqurashi al asadi waxaa lagu kunyeeyaa abi cabdilaahi hooyadiisana waa safiya binti cabdilmutalib radiallaahu canha oo ahayd eeddada rasuulka sala allahu calayhi wasalem sidoo kalena wuxuu ilmo adeer la ahaa khadiija binti khuwaylid oo ahayd xaaska nebiga sala allahu calayhi wasalem wuxuu ku soo barbaaray azubayr guri nasab oo ku tilmaamnaa geesinimo iyo deeqsinimo hooyadiisa safiya binti cabdilmutalib ayaana ku tarbiyeysay wiilkeeda halyeynimada iyo dhiiranaanta maadaama uu ahaa agoon oo aabbihii waxaa lagu dilay dagaalkii jaahiliyadda ee alfujaar markii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalem lala diray risaalada islaamka wuxuu abuubakar oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee rumeeya ayaa bilaabay inuu isaguna dacwada gaarsiiyo dadka uu ku kalsoon yahay dadkii uu islaamnimada u bandhigay oo qaatayna waxaa ka mid ahaa azubayr ibnulcawaam oo islaamnimada soo galay isagoo lix iyo toban sano jir ah adeerkiisa ayaana isku howlay inuu gaalnimada ku celiyo isagoo tacdiibin jiray laakiin wuxuu qaatay go'aan cad oo ah inaanu ka laabanaynin wuxuu ka mid ahaa muhaajiriintii u hijrooday dhulka xabashida labada hijradood dadka kuwa ugu da'da yar ayuuna wakhtigaas ka mid ahaa maka ayuuna dib ugu soo laabtay markii uu gaaray khabar been ahaa oo ku warramayey in quraysh ay qaadatay diinta islaamka markii ay muslimiintu u soo hijroodeen madiina wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalem azubayr la walaaleeyey cabdulaahi ibnu mascuud halka masaadirta qaarna tilmaamaan in lala walaaleeyey salama ibnu salaama
يا فرحهم يا سعدهم والله جل جلاله بالحب يجمع شملهم مهاجرون خلفوا كل المتاع خلفهم ومناصرون استقبلوهم بالحفاوة عندهم آخى النبي
markii uu bilowday jihaadka wuxuu azubayr ibnulcawaam ka mid noqday halyeeyadii muhaajiriinta iyo ansaarta ee difaacay islaamka maalinkii badarna wuxuu ahaa fardafuul wacdaro adag dhigay malaa'igta ka qayb gashay dagaalkana waxay wateen dareeska uu watay subayr sida uu nebiga salaallahu calayhi wasalem sheegay gaalada uu maalinkaas dhegta dhiigga u daray azubayr waxaa ka mid ahaa cubayda ibnu saciid iyo adeerkiisa khubaylid ibnu asad waxaa intaas sii dheer gaalada kale ee aan magacyadooda la sheegin ee uu maalinkaas dilay dagaalkii uxudna wuxuu azubayr ka mid ahaa dadkii farakutiriska ee la sugnaaday nebiga salaallahu calayhi wasalem kana difaacay gaalada فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي فيجزل ثناؤك خير من فعال معاشر وفعلك يا ابن الهاشمية
sidoo kale wuxuu goobjoog ahaa macrakadii alqandaq iyadoo maalinkaas rasuulku yidhi nebi weliba wuxuu leeyahay gargaare ama hiiliye aniguna gargaarahayga ama hiilkayga waa subayr وحواري رسول الله فزبير حامي الثغرات لقريضة راح يراقبهم فقريضة أهل الغدرات furashadii khaybar ayuu sidoo kale azubayr goobjoog ahaa wuxuuna ka mid ahaa raggii sahmiga khaniimada laga siiyey maalinkaas sidoo kale wuxuu ka mid ahaa fardafuuladii saddexda ahaa ee duleedyada madiina uga daba tegay haweenay siday fariin qarsoodi ah oo reer maka loogu sheegayay in nebiga salaallahu calayhi wasalam qorshaynayo duulaan uu ku soo qaado magaaladooda furashadii maka wuxuu subayr ka mid ahaa saraakiishii horkacaysay ciidamada muslimiinta isaga iyo raggii uu hogaaminayeyna waxay maka ka galeen dhanka kudaa هو قائد مقدام وفارس همام هو قائد مقدام وفارس همام نهاره صيام وليله قيام maalinkii xunayn ee culayska dhacay muslimiinta qaarna fagaaraha ka carareen wuxuu subayr ka mid ahaa raggii sugnaaday ee wacdaraha adag dhigay gaalo badanna laayay mushrikiintii dagaalka ka qayb galay ayaana uga markhaati kacay halyeynimada iyo geesinimada عند الرسول مقرب
الزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب عشق نما بفؤاده لجنان ربي يطلب ما عاش يوما خائفا من لا يغالب يغلب
geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib oo badi qabaa'ilka carbeed gaaloobeen waxa uu subayr ibnulcawaam ka mid ahaa halyeeyadii islaamka difaacay isaga cali iyo cabdulaahi ibnu mascuud ayuuna abuubakar mas-uul uga dhigay ilaalinta amniga magaalada madiina oo ay suuragal ahayd in lasoo weeraro maadaama uu ka mid ahaa golihii shuurada ee dowladda islaamka aadna uga agdhowaa subayr ibnulcawaam khaliifkii muslimiinta ee abuubakar waxay taariikhdu warisaa inuu ka mid ahaa raggii ku taliyey in lagu duulo shaam islaamkana la gaarsiiyo markii camar ibnulcaas uu bilaabay furashada masar wuxuu cumar ibnulkhadaab istusay inuu gurmad u baahan yahay madiine ayuuna ka diyaariyey dhowr iyo toban kun oo mujaahid oo uu horkacayo azubayr ibnulcawaam cumar ayaana hamiyey in walaayada shaam uu subayr u dhiibo laakiin wuxuu subayr yidhi dan kama lihi arrinkaas waxaan ahay mujaahid haddii aan tago masar iyadoo la furtay waxaan aadi doonaa dhanka xeebaha halkaasoo aan ku jihaadi doono haddiise aan tago iyadoo aan la furan waxaan ka hoos jihaadi doonaa camar ibnulcaas markii ay muslimiintu go'doomiyeen dhufeeskii baabilyoom xisaarkuna dheeraaday wuxuu subayr u yimid hogaamiyihii muslimiinta ee camar isagoo u sheegay inuu fulinayo weerar inkhimaasi ah cadowgana isku dhex tuurayo allahna uu ka rajaynayo in howlgalkaas uu sabab u noqdo furashada masar sidii ayuu sameeyey wuxuuna isku dhex tuuray cadowga markii ay muslimiintu takbiirtiisa maqleen ayay iyaguna u daateen dhufayskii gaalada روم أيانا أرققح أدك سو وجهي سيدا سينا كجبي هنا نصر هنا جبر وسلوى هنا نسترجع الفتح المبين هنا أبطالنا كانت خطاهم إلى الأمجاد تأخذنا سنين sidaas ayuu subayr qayb uga ahaa weliba kaalinta ugu adag uga qaatay furashada masar wuxuuna ahaa nin saahid ah warac badan aan jeclayn xilka iyo mas-uuliyadda nebiga sala allahu calayhi wasalam abuubakar iyo cumar ayaana geeriyooday iyagoo raalli ka ah halyeygan markii ay dhacday fidnadii dhex martay muslimiinta ayaa waxaa subayr ibnulcawaam dilay nin lagu magacaabo camar ibnu jarmuus attamiimi dhacdadan lagu dilay saxaabigan jaliilka ah ayaana gelgishay guud ahaan muslimiinta
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة